إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka kuwada ugu daroon ciidamo ka tirsan askarta burundi iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ku dhintay dagaalo ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe howlgallo ay fuliyeen dagaalyahanada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxay ka kala dhaceen gobolada shabeellaha hoose iyo bakool israsaaseen ayaa magaalada boosaaso ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan maamulka la baxay puntland diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa duqeymo hor leh waxa ay ka geysteen qayba ka mid ah gobolka amxaara maleeshiyaad hubaysan ayaa afar qof oo shacab ah waxa ay ku dileen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidamada dowladda kenya ayaa boob iyo barakicin ku haya dadka ku dhaqan xaafad ka tirsan magaalada mandheera ee ay gumaysato kenya kulan wadatashi oo looga hadlay jihaadka ka socda soomaaliya iyo arrimo kale ayaa dhexmaray beesha gaaljecel iyo wilaayada shabeellaha hoose موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur axad ah taariikhdan ay ku beegan tahay labaatanka bisha tobanaad labada kun afariy labaatan kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ciidamo ka tirsan askarta burundi iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ku dhintay dagaalo ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe warkan iyo war kale oo ku saabsan howlgallo ay fuliyeen dagaalyahanada xarakada shabaabulmujaahidiin oo ka kala dhacay gobolada shabeellaha hoose iyo bakool waxaa inoo haya wararkaasi hashim cabdinaasir in ka badan toban ruux ayaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah dhimasho iyo dhaawac uga noqday dagaal ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dagaalka oo u dhexeeya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo dhinaca ayaa wuxauu si gaara kaga dhacay deegaanka yaaqle ee dhaca duleedka degmada balcad waxaana dagaalkaas ku dhintay shan askari oo saddex ka mid a ay yihiin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi halkaas sidoo kalena lix kale ay ku dhaawacmeen kuwaasoo saddex ka mid a ay yihiin ciidamada burundi halka saddexda kalena ay yihiin ciidamada dowladda federaalka dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal toosa ku qaadeen saldhigga askarta dowladda federaalka ah ee degmada owdheegle dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalow weerar culus ku qaadeen fariisin askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid israsaaseen ayaa magaalada boosaaso ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan maamulka la baxay puntland cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ku waramaya in israsaaseen khasaare dhalisay ay ka dhacday gudaha magaaladaas israsaaseenta ayaa u dhexaysay ciidamo ka wada tirsan maamulka la baxay puntland gaar ahaan kuwa loo yaqaano b s f iyo ciidanka badda ee maamulkaasi ugu yaraan hal askari oo ka mid ah ciidanka la baxay b s f ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay israsaaseyntan ka dhacday magaalada boosaaso wararka qaar ayaa sheegaya in khasaaruhu uu intaasi ka badan yahay walow aanan tafaasiil rasmi ah laga haynin tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ee magaaladan iyo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ay ka taagneyd xiisado colaadeed kuwaasoo u dhexeeya maamulka halka qaarkoodna lagu eedeynayo inay ka dambeyso dowladda federaalka diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa duqeymo hor leh waxa ay ka geysteen qaybo ka mid ah gobolka amxaarada zakariyo cumar ayaa warkaasi ka waramaya waxaa weli halkooda ka sii socda duqeymaha ay fulinayaan diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya waxaana duqeymo hor leh oo ay fuliyeen diyaaradaha dowladda itoobiya laga soo calaamadeeyey qaybo ka mid ah gobolka amxaarada iyadoona duqeymahan ay si gaar ah kaga dhaceen agagaarka waqooyiga goojaam waxaana wararku ay intaas ku dareen in duqaymahan ay beegsadeen goobo dad rayid ah islamarkaana uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadka amxaarada ah ee ku nool gobollada waqooyi ee itoobiya waxaana dadka naftooda ku waayey duqaymahan ay fuliyeen diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ka mid ahaa shaqaale caafimaad carruur iyo dad waayeello ah sida ay tabinayaan warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka itoobiya iyadoona ay xusid mudan tahay in goobaha ay duqaymahani beegsadeen ay ka mid yihiin isbitaallo iyo guryo ay degnaayeen dad rayid ah weeraradan duqaymaha ah ee diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ay ka fulisay gobolka amxaarada ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ay duqaymo ku beegsanayeen qaybo ka mid ah gobolka amxaarada kuwaas oo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana howlgalladan duqaymaha ah ee diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ay ku beegsanayaan qaybo ka mid ah gobolka amxaarada ay sare u qaadayaan dagaalka u dhexeeya jabhadda mucaaradka ee fano iyo maamulka abiy axmed kaas oo marba marka ka dambaysa sii karar qaadanaya iyadoona labada dhinac mid weliba uu guulo ka sheeganayo dagaallada balse sida ay tilmaamayaan falanqeeyaasha u dhuundaloola xasaradaha iyo dagaallada ka holcaya dalka etoobiya ayaa waxa ay tilmaamayaan ilaa iyo hadda inaysan jirin cid si rasmi ah guul la taaban kara uga sheegan karta dagaaladan muddada dheer ka dhexeeya kooxaha mucaaradka hubaysan ee ka jira dalka etoobiya iyo nidaamka maamulka abiy axmed maleeshiyad hubaysan ayaa afar qof oo shacab ah waxa ay ku dileen diigaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe warkaasi waxaa faahfaahinaya farxaan cali saacadihii lasoo dhaafay waxaa tuulo lagu magacaabo cali maxamed oo u dhow degaanka cali xaaji ee gobolka shabeellada dhexe ka dhacay weerar ay geysteen maleeshiyaad hab qabiil u abaabulaan maleeshiyaadka ayaa waxa ay weerar ku qaadeen dadka rayidka ah oo ku sugnaa tuulada iyagoona halkaasi ku dilay ugu yaraan afar ruux halka lagu dhaawacay lix kale dadkan ayaa waxaa loo dilay aana qabiil iyadoo muddooyinkii dambe ay deegaanadan ku soo badanayeen dilalka noocan ah iyo dagaalbeeleedyada u dhexeeya beelaha walaalaha ah mid ka mid a dadka deegaanka oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen iyo dad kala dilay waxaa ka dhaca niman meel sab joogaan aa la diraacada cali maxamed afar afar waa iyo shan waa la isu dhex wadaa meel waay oo laba qabiila meel xaaji cali guriga u dhexaysa ka dhacay aana qabiila joogtale maanta meesha wax kala dhiba oo dhulka ma jiraan iyaga waxaa cali maxamed walaal bulshada waa buuqsantay midiig iyo dhaawac waa la qaaday midiig waa jiraa lix qofood oo dhaawac xamala loo qaaday calahan waa dhinteen meydkeebay igu haya waa meesha buuqa ka tagay maalmo ka hor ayay ahayd mar ay laba maleeshiyaad beeled oo hubaysan ku dagaalameen deegaanka ceel xaraf oo u dhow degmada cadalle halkaas oo ay dil iyo dhaawacba isugu geysteen colaadaha isbaarooyinka iyo dilalka ay la kulmayaan dadka ku dhaqan halkaas ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay ka dambayso dowladda federaalka halka diinteena suuban ay reebtay in qof muslim ahi xaqdaro lagu dilo ciidamada dowladda kenya ayaa boob iyo barakicin ku haya dadka ku dhaqan xaafad ka tirsan magaalada mandheera ee ay gumaysato kenya sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan ciidamada dowladda kenya ayaa boob iyo barakicin ku bilaabay dad ku dhaqan xaafad ka tirsan magaalada mandheera ee ay gumaysato dowladda kenya dadkan oo ku dhaqan xaafadda boolishina oo ku taalla magaalada mandheera ayaa waxay sheegeen inay boob iyo barakicin kula kaceen ciidamada dowladda kenya iyo koox tuuga ah wax ka badan labaatan sano ayay sheegeen inay degan yihiin xaafadan habeen iyo maalin walba hadda ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo kaga imaanaya dowladda kenya buuladaan degan annaga labaatan iyo saddex sanaan degan annagoo deganaa naloo imaaday korkaayna lagu saafeeyey maalin kasta ciidanaa korkaaynu ku wareega ilmahayna maanta intay inta ka carreen ay webi ku daateen xabadday ka carreen marka maalin kasta aniga qooti minin suudaanna kama imaanin etoobiyana kama imaanin madheeraa ku dhashay habay madheeraa isku duugan yihi ilmahayn waa la dhammaynaa afar iyo labaatan iskaraana kor taagan waa foofi waayne waa dhaqaaq waayne reernan mahaysane dabeeshaanaan degannahay afar habeen ma sexena maro masaakiin waxaan mara habeen maalin waa foofna habeen ay maanaa markii guryaha ka barnaana soo daba maraan guryahayn baloodaha ma gasahay nimanka waa intaasoo sanaa meeshaan dhiganay labaatan sana meeshaan dhiganay mandheera buurudana shiinaysadha labaatanka sana dowladda korkanaga dhulka ku cabirtay dhulkii waxaa naga galay dad boorsaweyn oo baqaraa gat dadkii haddana dhammaynaya maalin kasta weer nagu soo qaadihay annaka ilmaha annaga meelaan bii ka cabna malaha duhur ma shaqaysana duhurkeena weer nagula soo qaadaa magaalada waa joogi wayne buurada waa ka guurihayna marka laga yimaado boobka iyo biliiliqada lagu hayo waxay sheegeen inay xaafadda ku hayso biyo iyo waxbarasho la-aan ilmaha meesha joog oon isguul lahayn biyo lahayn dugsi lahayn dugsi hataa ma haysan madarase ma haysan biyo ma haysano oo butuunkiya booydaha jidka u dheganaa biyo ka tuugna war annagu masaakiin haddaana baxaqba midhinimiya masuufaan aana anteena aanahe kalkamaanaga bari diiran dhiisiga bari subax subax u geynayna dhiisigaan u geynayna waaba iska dhiibaan dawladda si aaga u dhiibayna waaba ka tagaynaaba dadka soomaalida ah ee ku dhaqan magaalooyinka ay gumaysato dowladda kenya ayaa mar walba waxay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo ugu imaanaya ciidamada dowladda kenya mahadsanid cali aadan warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan kulan wadatashi oo looga hadlay jihaadka ka socda soomaaliya iyo arrimo kale ayaa dhex maray beesha gaaljecel iyo wilaayada shabeellaha hoose warbixinta warkaasi muxsin xasan ayaa soo jeedinaya beesha gaaljecel oo ka mid ah qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxaa dhowaan u soo idlaaday shirweyne ballaaran oo ka dhexeeyey labada dhinac kaasi oo lagu gorfeeyey arrimo badan oo muhiim ah laguna faaqiday qodobo ay ka mid yihiin halganka ka soconaya soomaaliya ee looga hortegayay shisheeyaha soo duulay iyo maamullada ku daaban iyo midnimada qabaa'ilka soomaaliyeed dhexdooda ah shirkan wadatashi ee uu heerkiisa sarreeyo ayaa waxaa ka horreeyey dooro sharci ah oo ay ka faa'iidaysanayeen hoggaanka iyo odayaasha waxgaradka ah ee beesha gaaljecel muddada ay dowladda socotay kadibna waxaa furmay shir ballaaran oo ay isku arkeen hoggaanka dhaqanka ee beesha gaaljecel iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose nabadoon cabdiweli axmed muudey ayaa gebagabada shirka wadatashi madasha ka akhriyey bayaan shirka ka soo baxay kaasi oo tilmaamayey qodobada laysku afgartay bayaan ka soo baxay shir wadatashi ah oo dhex maray beesha gaaljecel iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa shir wada yeeshay walaayada shabeellada hoose iyo waxgaradka beesha gaaljecel shirkaas oo lagu falanqeeyey arrimo muhiim ah waxaana ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan kow beesha waxay caddaynaysaa inay garab iyo gaashaan u tahay mujaahidiinta ayna adkeynayso baycadii hore u gashay labo waxaa la isla qaatay deegaanka beesha inaan lagu dhex arki karin hub sharci daro ah saddex beeshu waxay caddaynaysaa inay bara-a ka tahay gaalada iyo kuwa la jira meel walba oo ay joogaan intaasi kadib waxaa markiisa codbaahiyaha ka hor hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi isagoona adkeeyey qodobada ay wada gaareen beesha uu hogaamiyey iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose halkaa waxaan iskugu nimid in aan tashano wilaayada nagoogasha noo dhigto waxaa noo socday dowro iyo shir isbarbar socdo muddo isbuuc ku dhow falanqayn iyo istusid kadib waxaan isla qaadanay qodobadii ka soo baxay bayaanka haddii aynuna dhaqankii beesha gaaljecel waxaan ayiidaynaa taageersan nahay raalli ka nahay naf iyo maalna ku bixinaynaa wixii aan bayaankan ku soo saarnay ilaahina waxaan weydiisanayna insha allahu tacaala inuu nooga kaalmeeyo ilaahay tabaaraka wa tacala walaal naga dhigi dad abti iyo eysin ayaan nahay ood wadaag ayaan nahay dal iyo dadaa naga dhexeeyo saaki nooma cuntamayso inaan idinku dulno dalkiina iyo deegaankiina aan baabi'ino idinkane waxaan codsanayna in saasoo kale idinka noqoto waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose a-sheikh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa soo gunaanaday madasha isagoona kelimad xeel dheereed madasha ka jeediyey taasi oo badankeed uu kula dardaarmayey beesha gaaljecel waxaan rabaa dhowr kelimood insha allahu tacaala inaan akhyaarta kulankan ballaaran ka soo qayb gashay inaan dhegahooda ku tuurtuuro dardaarankay koowaad waa ilaahay subxana watacaala cabsidiisa kheer oo dhan idaa lagu gaaraa adduunyada qofku intuu joogo waxaa la rabaa sharci ilaahi subana wataala inuu ku dul socdo lugtu meeshuu dhigay inuu iska fiiriyo saasaana kheer ku gaareenaa waxaad qabanayso sharci ilahay u bandhig imtithaalu awaamiir illaahi ilaahi subana watacaala awaamirtiisa inaan fartoonno oo aan la imaanno oo ilahi subana watacaala aan la kulanno asagoo raalli unaga yahay ayaana laga rabaa intaas waxa weya naftayga iyo naftiina waxaweya kula dardaarmi lahaa waxaan kaloo insha alla tacaala akhyaarta iyo si guud beelweynta reer gaaljecel aan kula dardaarmi lahaa ummadooda inay ugu digaan dhagaraha cadowga uu maleegaayo cadowga ilaahay subxana watacaala tarabus uu ugu jiraa ummadaana inuu dhibaateeyo wuxuu usoo adeegsanayaa dad iyaga ka dhashay magaca iyo muuqa aan ka wadaagno laakiin matoor kala xambaarsan si kastaba ha ahaatee shirarka ceenkan oo kale ah dhanka kalena dhex mara qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah iyo maamulladooda wilaayaadka ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah kuwo had iyo goor soo laablaabto kal welibana looga hadlo arrimo muhiim u ah qabaa'ilka soomaaliyeed kuwaasi oo quseeya difaacashada diintooda iyo badqabka dalkooda warkii alfurqaana dhegeystayaal xilligan waanaga intaa